waxaynu soo aragnay aayaadkii ka warramayey sixirka boqol iyo koob ilaa boqol iyo saddex waxyaabaha axkaamtooda ah ee lasii xidhiidha waxaa ka mid ah oo culimmadu ay isweydiiyeen sixirku xaqiiqo ma leeyahay iyo saamayn waaqiciya oo wax muuqanaya ah markaa jumhuur lculamaa min ahli sunnati waljamaca waxay ku tegeen sixirku inuu xaqiiqana leeyahy saamaynna leeyahay dee taana daliilo badan ayaa caddaynaya oo ay ka mid yihiin aayaadkan aynu marayno fayatacalamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawji wax wax lagu kala kaxayn karo saamayn laynuu yahay saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wajaa-uu bisixrin cadiim aayaddii kale wa min shari nafaahaati fi lcuqad waa kuwa wax kunto wax tuftufay oo nebiga waa taasiir iyo saamayn ku sameeyey iyo nebigaba inay sixreen nimanka yahuudda ahi dee muddana uu la bukoy lahay aayadkaa uu kusoo dejiyey inahaasoo dhami daliiladay ka mid yihiin bacdu lmuctasila ayaa diiday oo yihi sixirku xaqiiqo ma leh laakiin qowlka raajixa ma aha qowlkaas sixirka markaa qaybihiisa kala duwan ayay ka mid tahay waxaa la yidhaahdaa isku dirka isku dirka alnamiimatu walwishaayatu walifsaad in dadka la isku diro lafteedu waa nooc sixir ah tusaale waxay usoo qaataan culimadu gabadh baa waxay doontay nin iyo afo inay kala ibtilayso gabadhii bayla hadasho waxa ay tidhi ninkaagu waa kaasii jeedaa kuma jecla gabadh kale inuu guursada ayuu doonaya anaana kuu sirxi doona laakiin garhkiisa uun intood mindi yar qaadato xabado tima ah iiga soo go markuu habeenka seexday isagiina way la hadashayoo waxa ay ku tidhi caawa ama habeen dambe ayaa tii isku qoyska ahayd ku gowracaysa marka aada seexata isjir isna difaac buu ku jiraa iyona heegan bay ku jirtaa hadday mindidii soo qaadato xaggeedii ay u kacdayna sixirlayaashana dadka had iyo jeer caqligooda ama iimaankooda daciifka iyo aada loo dhegaysaa haddii ay soo qaadatay mindideedii oo ay xaggiisii usoo hinjisayna dee wuu kusoo boodo kawbu kaga siiyey marka halkaa waxaa ka dhacay fasaad baa ka dhacay waa sida aayaat alaxkaam liljasaas uu qisada kusoo naqilayo waa nooc sixira bay ku tiriyeen dadka qaarkood oo khuraafaadlayaalo xarfada uun sameeya oo intuu cid meel kula sii ballamo u idhaa halkaa idinku dhiga raashin ama lacag ama waxun ku aas dabeedna uu idhaahda meel heblaaye markaa maraysaan qola waxba idinka heliye hore uu sii dhigay farsamaa dhici karta iyaduna taa haddaynu ka gudubno xukunka labaad waxa uu noqon karaa culimmadu ay isweydiiyeen hal yubaaxu tacalumu sixri wa tacliimu sixirka baridiisa iyo barashadiisu ma banaanta culimada qaarkood oo qowlkoodu uu daciif yahaybaa waxay leeyihiin dee ha haddii uu qofku isku difaacayo ama wax ku daweynayo maadaama ilaahay labadan malagba uu soo diray dadka barayeen wadahaba aljumhuuru ilaa xurmati tacalumi sixri wa tacliimi waxa ay ku tegeen culimada muslimiintu bahalkaa in la barto iyo in la baro labaduba waa xaraam iyadoo maanta wadankeenna ay ka dhacday in dadka la baro siminaar sixir lagu xidho weligaa miyaad aragtay mid hay-adi xidho iyo mid tacliin loo xidho iyo mid iskuul loo xidho aragta waa la ii sheegay burca inay ka dhacday dhalinyaro yaryar inay niman sixir layaali soo ururiyeen dabeetana ay muddo barayeen markii dambe waalidkoodii ay u yeedhanayeen bakaalay had eegaya reerkiini siday u barteen oo dabeedna digaagada iyo wax la soo qaaday oo kolba mid kurta laga jaro adiguna isku nabo digaaga duulaysa iyo mid akadu go-aysa iyo mid hada salaam marka waa ifsaadku dee heerka uu gaadhay unbay taasi tilmaamaysa qadiyadda ah waxbaa la isku difaacayaana hub haddaad haysato ood leedahay difaac baan u haystaa weerarna waad ku geli wax dhaco wey nabigu wuxuu hi calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya barid iyo barasho inaan midna loogu dhowaan karin ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dambe ee araxda dadka ka jabiya ka durka waxa uu markaa tiriyey gaalnimada sixirka qofka muminka ah oo la dila riba cunista xoola agoonto la cuno gaalado laga cararo maalinka layshayo dumarka dhowrsoon oo wax laga sheego sixirkiibaa ku jira ka dheeraada baa layihi marka xukunkaasina halkaa ah ayuu madaxa la hela inaan la baran karaynin ee uu xaaraan yahay waxaa kale oo culimadu ay isweydiiyeen baabkan fiqiga iyo axkaamta saaxirka ama salalowga qataar iyo sal iyo sixir wax kastaa la idhaahde ka dariiqadaa ku shaqaysanaya dadka ee ku dhibaataynaya maxaa xukumkiisu yahay hal yuqtalu saaxir baa cinwaanku yahay waxa uu leeyahay abubakar aljasaas axkaamta qur-aan ka hadla ittafaqa asalaf calaa wujuubi qatli saaxir saaxirka in la dilayo ayay isku waafaqeen buuri salafku wanasa bacduhum calaa kufri qayb ka mid a salafkuna gaalnimadiisaa caddeeyeen nebigaa wuxuu ihi man ataa kaahinan aw curaafan aw saaxiran qofka u taga faaliye ama curaaf ama sixirle fasadaqahu bimaa yaquul waxa uu sheegayana rumaysta faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed wuu ka gaaloobay diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey fuqahadu way isku khilaafeen mid mid haddaynu u qaadno abu xaniifa afarta madhabe waxa uu arkayaa ama uu ku tegayba saaxirka in la dilayo kol haddii la ogaado inuu sixir la yihi weliba wuxuu raaciyey walaa yustataabu wara shahaadana la odhan maayo wuu aafoobo u ibtiloobayoo towbad kani ma hagaagayo maalik isagu waxa uu ku tegay fi lmuslim idaa tawallaa camala asixri qutila walaa yustataab lianna almuslima ida irtada baatinan lam tucraf towbatuhu biidhaarihi alislaam waxa uu leeyahay sixirlahaas kol hadduu muslim iyo kii ahlu kitaabkaa aanu ahayn hala dila buu sida ku raacay axmed ibnu xambal waxa uu isaguna leeyahay yukafaru bisixrihi qatala bihi aw lam yaqtul kollay wuu ku gaaloobayaa sixirkiisa ama cid ha ku dilo ama yuu ku dilin wahal tuqbalu tawbatuhu towbadiisa ma la aqbalayaana ha iyo maya labadaba sheekhaa waa laga wariyey shaafici baa isagu waxa uu leeyahy ninkan sixirkiisa hadduu wax ku dilun hala dilo haddii kalena mag ha la weydiiyo mag baa la weydiin buui waana la xidi oo xeer ciqaabeed baa la marin afarta madhab ninka ugu nafisrooniba waa kaa yidhi wixii uu geystayna ha laga qaado hadduu qof jaanjaabiyey ama uu madiideeyey xalay baa meel niman culimo aan isugu nimay ka hadlayeen ayaa waxay yidhahan waxaanu soo qabanay mid mid sixray oo dabeetana aaladii ama qalabkii uu ku dagaalgelayay iyo xubinkii tarankuba buro uu ka noqday oo kale marka magtiisiibaa la weydiin doonaa isagu shilinmo yar buu doonaya maxkamadduna way xukumiyo jeelkaa loo gudbin saasaa markaa xagga ay u bateen xukunkii kaasuu noqday dhinacaasay u bateen culimadii marka la isku soo ururiye qowlkooda waktigan aynu joognana waa aafo akhiran inagu soo korodhay iminka in magaaladan oo qura laga ururiyey ilaa soddon ayaa la sheegayo ay xidhan yihiin soddon meel fog ma tegayaan haddii la masdaafuriyana way soo jiiraynuun mid walibana kuwii uu xagga hoose kaga jiray ee dee waddanka joogay ee weliga u haystay ayuunbuu xagga hoose kasoo geli doonaa ee markii la xidhayaba u doodayay marka wax aan la ilaashan karin weeye dadku cidda kaaga duulaysa xagga jidhkiiyo maalka waxa ka daran cidda caqiidada iyo caqliga kaaga duulaysa wax xaqiiqo jirta wey dadka haddii caqliga iyo caqiidada laga aafeeyo o laga ibtileeyo waxba uma hadhinba ina yaroo waxaad arkaysaa iskaba daciif ahoo aan tukanaynin oo iska raama leh oo nin madaxa nin suldaana nin maalqabeena uu daba ordayo oo shaydaan ku basbaaseeyey waar maxaa ku daba dhigay waa weli oo madaxnimadu igu haya ama meer kuriya maal buu ii keenaya ama sidanuu odhanaya waxaasuu kuleeyahay wuu jaanjaaman yahay ma oge wuu silan yahay markaasaa dabeetana marka la qabto intaasoo ergaaha isu baxaysa dabeetana itiqaan min sharihim waa kuwan sharkooda aan iska bustayn oon iska sii dayno ayaaba dhacaysaba marka waa wax dadka kusoo noqonaya dhibaato haysata wey mujtamacan wejiyaasha laga fasahaday wey dee balaayadana haddii aan intay hor leedahay la hagaajin oo ladaba qaba iska qabanin meel hadhow laga doono ma jirto aayaadka ay muxaadarada haddii a intaas aynu kaga gudubno hore waxa uu sheekhu ka warramay almuxaadaratu thaaniya annasku fi lqur'aan waa aayadda boqol iyo lix ee suurat lbaqara ka mid a qofka kitaabka haystaana waa hadii de isku nusqad yahay sagaal iyo sideetan dhowr iyo sideetan wey qaala allahu tacaala maa nansakh min aayati aw nunsiha naati bikhayri minha aw miliha alam taclam ana allaha calaa kuli shayin qadiir alam taclam ana allaha lahu mulku samaawaati waalard وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل إلهي بأوحى لما ننسخ بحيان دورينه ومن آية آية أو ننسها أمانك إلا سنة نبي محمد نأتي وحان كان دونا بخير منها وحكا ونكس aw miliha ama iyadoo kaleanu keeni alam taclam miyaanad ogeyn ana allaha calaa kulli shayin qadiir inuu ilaahay wax walba karo alam taclam miyaanad ogeyn ana allaha ilaahay lahu waxa u sugnaaday keligii mulku samaawaati waalardi lahaanshaha samooyinka iyo dhulka wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaah inta alla ka sokaysa min waliyin walaa nasiir weli idin hiiliya idin difaaca iyo nasiir idinsoo gurmada midna ma jiro aan alla ahayn am turiiduuna ma waxaad doonaysaan an tas'aluu rasuulakum rasuulkiina inaad weydweydiisaan oo la murantaan kamaa su-ila muusa sidii nebi muuse loola murmay min qablu horay waman yatabadel ilkufra gaalnimo qofka doorsada biliimaan bitarki liimaan isagoo iimaankiina ka tegaya faqad dalla waa anbaday sawaaa sabiil jidkii toostaa wuu ka luma waa ka dhacay kaas aayaddaa hore waxay ka hadashay nafsiga naskigaasoo runtii ay sababta aayaadku de ay kusoo degeen ay ahay nimankii yahuudda ahaa iyo mushrikiintii iyo oo isku dayey waxyigan iska soo dabadegaya ama axkaamtii hore la fududeynaya kuwo kale ilaahay uu soo dejinayo inay wax ka sheegaan bay isku dayeen iyagoo le sidee buu diintan ay xaq u noqonaysaa maanta intuu wax fara dadka halkan u jeedsadoo qibladan qaabila dabeetana tan kale usoo jeesta kii hore ka guuro ka noqo bay diin u noqonaysa hadday taa dureen allah ka jawaabay wixii nebigu uu yeelo calayhi salaatu wasalaam wax ilaahay xaggiisa ka yimi inuu yahay baa rabbi uu bayaaniyay markaasaa ilaahay waxau hi wixii aayad ah ee aan nasakho ama aan ku ilowsiiyo waxaan keeni doonaa mid ama ka khayr badan ama lamid a ilaahay baa wax walba karo oo waxyaabaha uu kare xaqu u leeyahay waxa ka mid a inuu addoommaha sharci u dejiyo oo kii hore uu ka bedeli karo ku dambasiin karo waana ilaahay u jawaabay oo kuwa nebiga la murmaya sidii nebi loo nebi muuse loola murmay oo kale kuwaasi waxa ay bedel qaateen gaalnimo iyagoo imaankii ka tegay waxaay ka anbadeen dariiqii toosnaa kuwa diinta xaqiraya sidaa u hadlaya marka naskigaas haddii aynu balladaaifka aayaadka horta u gudubno sabab nusuulkaasi uu ka ahaa nafsigan isaga ahi dee xikmadiisuu leeyahay xikmadiisana ilaahay baa tilmaamo waa inuu maslaxadda addoomaha inuu ilaahay siinayo weeyo iyaga uu danaynayo oo mar walba waxa uu u bedelaa oo wax danuunu ah maa huwa aslaxu linnaasi min umuuri dunya waddiin dhantooda isaga ilaahay hayo u dooraya kii hore intuu ka daayaabuu ku dambuu u dooray ayuu siinayaa aw nunsihaa aw nansahaa ayaa laba qiro ah tan inoo dhigani waxa weeye aw nunsihaa aanu ku ilowsiino culimada qaarkood baa ka yaro murmoo sawta ilaahay uu yidhi sanuqri'uka falaa tansaa waanu ku akriyo waxba ilaawi mayse waa sidee haddii loo jawaabayna waxa ay noqotay labada aayadood isma khilaafsanee nisyaankan uu nebigu ilaawayaa waa wixii laga nasakhay wixii laga nasakhay ayuunbaa laga daynayaa oo meesha ka baxaya laakiin nisyaankii ahaa inuu diinta kale ilaawo kaa macsuum buu ka yahay oo uu ka dhowrsan yahay nebigu basharna dee uu ahaa ficlanoo mararka qaarkood intuu aayaadka qaar yaro ilaawo sideennan oo kale kolkiiba asxaabtaa xusuusin jiray ama isaguba waa soo xusuusan jiray sidii mararka qaarkood isagoo salaad tukinaya ayaa aayaduu garan waayay nebigu markii uu ka baxay buu hi afilqawmi ubay war col asxaabta ma ku jiray iyo jamaca ila tukanaya saxaabigii qaarigaha ubay ibnu kacb haabaa marka la war maxaad ii xusuusin weyday buui aayaddan ilaawo dabeedna wuxuu hi khashiitu an takuuna qad rufica waxaan ka cabsaday in la nasakhay dabeedna waxau hi lam turfac walaakinii nasiituha aayadda lama nasakhina aniga ilaaway marka ilowgu dee wuu dhacayaa mararka qaarkood lakin wuu xusuusanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam basharna u ahaa inamaa ana bashar isagaa wala anigaa bashara naati bikhayrin minha aw miliha waa mid lamid ah xagga ajriga lamid ah ama xagga miisaanka camalka lamid ah oo masel qibladaasoo layidhi ka soo jeesta sida aayaadka inoo soo socda ay tilmaamayaan oo layidhi qibladan kale u soo jeesta de waa laba isku mid ahun xagga culayska ma kala badna bikhayrin minhaana waa mid ka khayr badan oo lagaba yaabo inay ka fududahay mararka qaarkood dee waxaa ummadda lagu waajibiyey waktigii hore in uu ninku taban la dagaalamo gaalada ka mid o inuu ka baqdo ay xaraamta de waa laga fududeeyey alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa dee waxaa la yidhi qofkiiba laba ayaa arrinku ku dambeeyey mararka qaarkood khayrnimadaasi waxa dhacda isagoo xukumkii hore ka dambe uu kaba culus yahay inuu nafsigu noqdo waynu arki doonaa khayrnimadaasina waxay noqonu xagga sawaabka iyo ajriga berigii hore waxaa waajib ah hal maalinu in la soomo liyawm alcaashir min muxaram hal maalin unbaa markaas bishaa muxaram maalinka tobnaad un bay ahayd soomku fara lahaa dee bil dhan baa laynoo dhiibay shahru ramadaan aladi unzila fiihi lqur'aan faman shahida minkum shahra falyasumhu aayadda qaybta dambe xukumkii hore kan dambaa ka culus laakiin khayrnimadani waxa ay ku imanaysaa ilaahay uu sheegay naati bikhayrin minha waa xagga sawaabka camalku mar kastuu culusi mar kasta oo dhibkiisa uu sii bato ajrigiisunbaa sii badan hadduu shayga ajrigiisu badan yahayna dee khayrkiisaa badan xagga axkaamta haddaynu u baydhno hal innasku jaa-izun fi sharaa'ici samaawiya diimaha ma ku bannaanaa diintan islaamka ka horreeyey in la nasakho axkaamta qaar ka mid a ama aayaad qaar ka mid a mise kuma bannaanayn naskiga caqliga iyo sharciga iyo naqliga midna diidi maayo wax diidayaa ma jiro caqligu diidi maayo ciddii sharcigan kolkii hore keentay inay kor yeesho oo mid kale ay ku bedesho naqliga iyo sida shuruucda hore samaawigaa ku sugnaydna diidi mayso oo berigii hore waxaa jirayay dee maadaam dadku uu yaraa aadam ubadkiisu inay isguursanayeen inanka iyo inantu waktigii dadku uu badmaana waa la nasakhay reer banu israa'iil laftigooda kutubtooda waxyaabo ku yaallay oo isnasakhaya way jireen innagana waa sidaas oo kale oo dee adilo badan baa muujinaysa in naskigu dhici karo wax jiro uu yahay xukum hore ilu ilahay meesha ka saaro oo xukum kale uu keeno dee aayaddanaa ka mid a daliilada waxaa ka mid a aayadda kale ilahay uhi waidaa badelnaa aayatan makaana aayatin wallahu aclamu bima yunazil qaluu inamaa anta muftar markaanu aayad doorino anu mid kala keenno meesha ilahayna uu og yahay waxa uu soo dejinayo wanaaggiisa waxay leeyihin adiga abuurtay inamaa anta muftar waxaa ka mid a daliilada nasiga muujinaya sayaqulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha dee qibladaa la bedelay oo ilahay inuu bedeli doona uu ka sii waramayo in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayn berigii hore saasay ahayd labaatanku inay laba boqol u bawac dhigaan alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfan fain yakun minkum miatu saabiratu yaglibuu miatayn boqolkiiba laba boqol waa xukumkii hore la rafciyey daliilada nasriga kuwayaalahaasa ka mid a cumuuman shay la dafiri karo lana diidi karo ma aha nasrigu xukumka kale waxaa jira anwaacu nasq iyo aqsaamu nasq anwaac macnaha waa isku tegayaanu noocyadiisa iyo qaybihiisa uu leeyahay nasrigu waxaa ka mid a qaybihiisa mararka qaarkood waxaa la nasakhaa akrinta iyo xukumka oo labadaba la israaciyo macnaha aayaddii ka warramaysay arrintan aayadda laftigeediiba waa la nasakhaya laftigeedii iyo macnaheedii waa mid waxaa kaloo dhacda iyadoo xukumkii uu joogo lagu camal falayo in lafdigii aanu ku oolin qur-aanka waxaa kaloo dhacda xukumkii in meesha laga saaro laakiin aayaadkii kitaabka ay ku qoran yihiin iyada oo aan lagu camal falaynina kuwii ka dambeeye nasakhay lagu camal falayo waa saddexda siyood lafdigii iyo xukunkiibaa la israacinaya ama xukunkuunbaa joogaya ama lafdigunbaa joogaya laakiin laba way yar yihiin midina wuu badan yahay in xukumka iyo lafdigaba la nasakho way koobantahay in lafdiga la nasakho la yidhaahdo xukumkiibaa jooga oo aayadaan joogin baa lagu camal falayaana way yartay waxa laakiin badan iyadoo aayaddii ay ku qoran tahay kitaabka in macnaheeda aan lagu camal falayn oo tii ka dambaysay lagu camal falayo oo ilaa labaatan aayadood ayaa ku sugan qur-aanka oo iyaga iyo kuwii nasakhay ay ku wada qoran yihiin ayaa ku sugan laakiin labadaa qaybood hore waa naadir ma dabdaba tusaalayaal kooban ayay culimadu soo qaadaanba oo masalan iyada oo la nasakhay xukumkii iyo akrintiiba la israaciyey oo aan lagu camal falayn lana akriyan waxay usoo qaataan xadiidka ay caaisha warinayso waxa ay leedahay kaana fii ma nuzila min alqur'aani cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna fa nusikna bikhamsi radacaatin macluumaatin fatwufiya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wa hiya mima yuqra'u min alqur'aan berigii hore waxaa jiro qur-aanka laga akhriyayay aayado sheegaya ilmuhu marka uu toban jeer hooyadaa jaqo inay hooye u noqonayso islaam buu jaqay ilmo aanay dhalin ayaa toban jeer nuugay hooye u noqonayso qur-aan sidaa sheegayaa ku yaalay waa la nasakhay waxaa lagu bedelay kuwo sheegaya shan nuugmo shan nuugmo kuwo sheegaya oo markaa iyagana xukunkoodii uu joogo laakiin laftigoodii uu nasqan yahay iyagana فالجزء الأول منسوخ الحكم والتلاوة والجزء الثاني منسوخ التلاوة باقي الحكم عند الشافعية شن نوغما إمك إلمه مركو إسلام تاتشقو يعني دالين بيه هويو أيهو نقنيت مركا تا حكم كيدي وشوغا لكن تي طوانكم ماشي كبحر تسالك لوحي أسوقاتا قف aayaadka maaragtay lafdigoodii la nasakhaye xukunkooda uu joogo aayadda usoo qaataan ahayd ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albatta nakaalan min allahi wallahu casiizun xakiim ninka iyo gabadha xaasara soo maray kolka ay kana sinaystaan dhagax ku dila waa cuquba alla xaggiisa ka timi wallahu casiizun xakiim waa la nasakhay kolkaasoo laftigeedii unbaa qur-aanka ka maqan laakiin macnihii dee wuu joogaa oo xeer ciqaabeedku waa sidaa xadiidku nabiguna saasuu ku waafaqsay calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa la isweydiin karaa haddii dee aayaadkan laba nasakhay xukunkoodii aan lagu camal falayn xikmadda ku jirtaa maxay tahay lafdigoodii inuu ku qornaado qur-aanka lafdigoodii inuu qur-aanka inoogu qornaado iyadoo aan lagu camal falaynina aayaddii ka dambaysay ay joogto xikmaddeedu waa maxa allahu aclam xikmaddeeda laakiin culimadu waxay ku tilmaameen dhowr xikmadooda ay ka mid yihiin midda koobaad ugu horeynba addoomuhu waxay arkayaan nicmada weyn iyo udanaynta ilaahay uu daneeyu u dooray dadkan marka la akhriyayo aayaddii sheegaysay wakhtigii hore in toban kaafir qofka mu'minka ay ula dagaalamo ee haddana aada akhrido aayaddii kaleo ka dambaysoo sheegaysa in laba lagaaga dhigay miyaana dareemayn gaabka udhexeeya iyo fursadda nafiska ilaahay addoomihii uu siiye laga dabciyey nicmadaasi si ay ugu muuqato waa mid iyo midda labaad oo ah qur-aankani yaan macnihiisaba lagu camal faline waa mutacabadun bitilaawati akhrintiisa aada akhrido waa cibaado salaadiina way kugu ansaxaysaa oo waa lagu tukanayaa iyota saddexaad oo ah dee xaggii luqadii ayaa laga faa'iidaysanaya oo ila qur-aanku had iyo jeer waa qaamuus isagaana isfasira markiiba marka kala fasiraya waxyaabaha laga faaidaya ka mid qaybaha waxaa ka mid a naskiga ah waa qayb kale iyane qur-aanka oo isnasakha iyo xadiidka oo isnasakha qur-aanka oo xadiidka nasakha iyo sidaa cagsigeed qur-aanku dee wuu isnasakhaa waa inagaa tilmaanay labaatan aayadood inay isnasakhayaan walilaahi almashriqu waalmagribu fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu llah baa aayaadka hore ay ka bilaabmayaan iyo aayaadkan qiblada iyo kuwa usoo horeeya ah suuratu muzammil aayadda u dambaysa ayaa iyaduna kamid a qeybta suuradda hore ayaa aayadda u dambaysa ay nasakhaysa intaa ka dhaxaysa ay ku jiraan waa qur-aankiiba isnasakhay xadiidka laftiisuna wuu isnasakhaa oo dee tusaalayaashiisu way badan yihin qur-aankuna xadiidka laftiisa wuu nasakhaa waxaanay culimadu markaa isweydiiyeen ma dhici karaysaa in xadiidku uu qur-aanka nasakho maadaam dee qur-aankii uu ka xoog badan yahay xadiidkii ile qur-aankii waxa uu ku sugmay heer tawatur la yidhaahdo xadiidkiina wuu ka derajo hooseeya marka ma nasikhi karaa xadiidka qur-aanka shaaficun baa masaladaa diiday laakiin jumhuurulculamaa waxa ay leeyihiin yajuuzu nasku qur'aani bilqur'aan wa bisunati lmudahara aydan xadiidku wuu nasakhi karaa aayaadkiiyo qur-aanka tusaalayaashay markaa usoo qaadanayaan bay ka mid tahay ilaahay baa waxau hi kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiin waxaa laydinku waajibiyey mid idinka idinka midi markuu dhimanayu maal ka tago labadiisa waalid inuu u dardaarmo ihaa waxa hala siiyo sidaasaa markaa ay ahayd xadiidka nabigaa nasakhaya ayay idhaahdeen laa wasiyata liwaarid alaa laa wasiyata liwaarid qofkii dhaxalihii dardaaran male dardaaran waxba laguma siinayo ayuu leeyahay xadiidkaasi inkastoo de aayaadkii dhaxalkuba ay jiraan nasku ljalb can sayib lmuxsin fii qowlihi tacaala azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda aayaddaasi waxay tilmaantay labada qofka kala sinaysta in lagu dhufto boqol shaabuub in lagu dhufto dee xadiidkii nebiguna wuxuu ku soo arooray marka labadan qofka kala sinaysta ay xaafira soo mara in dhagax lagu dilo marka xadiidku aayaddaa ugu nasakhayaa bay leeyihin culimadu adilo kuwaasi ay ka mid yihiin ayaa ay soo daliishadeen iyo iyadoo ay la akhriyeen aayadda ilahay ui wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisuba dee waa waxyi un waa waxyi un imaamu shaafici waxa uu daliishanayaa maadaama ilaahay uhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayri minha aw miliha mid ka khayr badan baan keeni ama lamid a dee qur-aanka xadiidku lamana mid ahaa kamana khayr badna buu leeyahy laakiin taa jawaabteeda horey nuusoo xusnayoo khayrnimadani waa khayrnimo xagga ajriga iyo sawaabka ah xagga ajriga ay noqonaysa qaybaha naskhiga waxaa ka mid ah naskun ilaa badiil wa ilaa kayri badiil mararka qaarkood waxaa dhacday intuu ilaahay nasakho xukun inaanu waxbaba ku bedelinba mararka qaarkoodna waxbaa lagu bedelaa suuratu qadsamic waxaa ku sugan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqo nabiga markaa la faqaysaan xoogaa qurbaaniya adduuna dhiiba si uu masaakiinta u siiyo juwan hala goostaba eh ayaa waktigaa hore markii calilahaa waan ka gaadhsiiyo dabeedna markiiba waan goosto sidii baan keligay unbaaba ku camalfalay waa kii lahaa aayadda dabeedna waxaa lagu xigsiiyey markii la yar warwareegay dee duruufina iska jirta ee xoogaa su-aashiiba yaraata aashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum aayaadkaasaa lagu bedelo ilaahay uu leeya miyaa baqateen dee waa soo maagteen sowma ah su-aashii waa ka maagteen laydinka nafisay xukunkii hore ahaa waxa la bixiyo lakin de waxba laguma bedelin wax lagu bedelay oo la yidhi haddaba kaa intii laydinka naskown baa laydin sameeyey ama takfiidee yareeya un ma jirte waa la nasakhay waa waa naskun biduuni badiil baa laydhaha markaad cilmiga usuulka iyo musalaxa iyo culuum lqur'aan akhriyayso haddaad aragta naskun biduuni badiil macnihiisu saasay ujeedaan waa la naskh waxba laguma bedelin naskiga qeybta uu u badan yahayna waxa weeye naskun bibadiil waa kan aynu kasoo warramayno inta xukun hore la nasakho mid kale lagu bedelo naskiga qaybihiisay ka mid tahay naskun ilaa bedelin afqal wa ilaa bedelin aqaf wa ilaa bedelin musaawin xukumkii hore ayaa mid ka fudud lagu bedelayaa ama midka culus baa lagu bedelayaa ama mid la siman baa lagu bedelayaa saddexduba way dhacaan mid ka fudud baa lagu bedelaayo waa sida uu u badan yahay naskigu mid ka fudud oo saa aynu horeba usoo xusnay tusaalahaasa inagu filan dee qofkii toban la yidhi waajah markii dambena la yidhi labaa lagaaga dhiga beriga hore gabadha marka ninkuu ka dhintay ciddo tirsanayso waxay ahayd maxay sanad ila alxawl waa la fududeeya waxaa laga dhigay imisa arbacata ashhurin wacashara والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة way ka fududahay dabcan waxaa dhaca in uu isku mid yihiin nasqun ilaa badelin musaawin lilawal kii horeiyo ka dambe inay isceshanayaanoo dee waa sida qibladaasoo kale oo laba meelood oo loo jihaystaa waa dee isku midun xagga takliifta ilaa badelin afqalna way dhacdaa kii hore mid ka culus in lagu bedelo oo khayrnimadanna xagga ajriga un ay noqoto sida tusaalihii hore aynu soo bixinaynay ramadaan iyo soomkii ka horeeyey amaba salaadoo berigeeda hore ahayd sida caaishaba xusaysay salaada inta waajibkii laba ragcadood un bahayd salaada asalkeedu waxaa asal ahaa salaadan safarka oo laba ragcadooda markii dambea la kordhiyo afar laga dhigay baylen waay waa qaybaha naskiga ayay ka mid waxaa xusid mudan nasqigu in aanu gelin laba baab laba baab ma galo fi lakhbaar wa fi usuuli alakhlaaq akhlaaqda iyo caqaa'idka iyo wixii war la xidhiidha iyo akhlaaqda iyo umuurtaa usuusha ah ay sharciyaashao dham iska waafaqsan yihiin ma gala nasqigu haddii mael war iyo qisa ay ku soo aroortay qur-aanka oo la yidhaahdo waa la nasakhee ka guur macnaheedu waa inay beenahay beentuna ilaahay waa ka xaraam tabaaraka wa tacala waa ka mustaxiil wey sidaa darteed naskigu wixii akhbaar iyo warah ma galo laakiin yadkhul fi lawaamir wa fi nawaahi naskigu waxa uu gelayaa keliya waxaa sameeya iyo waxaha samaynina waxaa sameeya iyo waxaha samaynina ayuumuu naskigu ku kooban yahay ilaa waa inaad ogaataa baabka uu geli karee taasina mulaaxadadeeday leedahay mulaaxadaadka kale waxaa ka mida baabkan qofku inuu bartaa aada bay muhiim u tahay oo imika dee sheekhu in yaroo kooban uu kaka tilmaamay innaguna aynu iska soo gaabsanay muxaadaraad badan buu u baahan yahay cali bna abi aalib radia allahu canhu waxau arkay nin isu diyaariyey oo u faarumaystay inuu wax wacdiyo wuu gacan haadiye wuxuu hi balkaale maxaad ahaydoo dee dadkan wacdiyayaabuu atacrif naasikha alqur'aani min mansuuqi ma kala taqaanaa buu ihi qur-aanka inta wax nasakhaysiiyo inta la nasakhayo maya buui haddaba waxba waa cid noqon kari mayside iska dhaqaaji buui mid kalena waxa uu ku lahaa warkaas muxuu ahaa dabeedna waa waxbuu wacdiyaya haddii uu su-aashan weydiiye kadibna waxau ihi laysa waacidan walaakin rajulun yaquul inii fulaan ibnu fulaan facrifuuni waa mid le ana haahunaa un anna way kan mid wax wacdiyaya maahee waa mid arrinkiisuu yahay anna way kanoo hebel baa la idhaahdaa mar haddaanu baabkan waxba ka garanayn waayo waxaa suuragal ah in aayaad la nasakhay uu soo daliishado dabeetana dadkana uu ambiyo isaguna ambado naskiga intaasaynu kaga gudubnay aayaadka macnahooduna dee marar badan ayay kugu soo noqnoqdeen oo maaragtay aada soo aragtay lafdigooda am turiiduuna an tasaluu rasuulakum kamaa su'ila muusa oo waxaad doonaysaan inaad nebi muuse weydiisaan sidii nebi maxamed uweydiisaan su-aasha sidii nebi muuse loo weydiiyo kale macnaha su-aasha lama diidanaa oo allaaba waxau hi fasaluu ahla dikr in kuntum laa taclamuun nebiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam halaa sa'aluu aw hal laa sa'aluu inamaa shifaau lciyi su-aal may dadka waraystaan buui kuwan muxuun iska sheegayaa idan jahliga caafimaadkiisu waa su-aashaya su-aashani waa suaal su-aasha la diiday waxa wey kamaa su-ila muusa min qabl waa jaafaajiriqii yahuud oo kale ka noocaas iyo murankii iyo madaxadaygii yuu iman dib uun ugu noqo suuratulbaqara eegoo dee imise su-aalood baa ka soo arooray sici maa lawnuhaa maa hiya ina albaqara tashaabaha calayna loodaa la yidho markaasay leeyiin loodii way isu egaatay ina albaqara tashaabaha calayna la yidhaha war loodii way seekaayeegta aya waaxid baa ku fillaa haddii la yidhi saaca dee ka horeeyaa ku fillaan laha marka taasiyay dhaceen tan la yidhi waman yatabadel ilkufra biliimaani faqad dalla sawaa sabiil gaalnimiyo iimaan la isdhaafsaday waxa weeye diinta haddii dadku ay ku qanci waayaan hadday iimaansan waayaan hadday caqliga ku barbar wadaan waa noocan oo kale tahdiidkan iyo hanjabaadana ka dhacaysa meesha marka aayad la sheego ee xadiid la sheego oo xukum la sheego qofkii mu'min ahay waxa uu leeyahay kol hadduu ilaahay iyo rasuulka ka yimi rasuul kol hadduu ka sugmay qur-aan uu yahay facala ara'si walcayn xikmaddu waxay doonaysaba ha ahaatee addoon arrinkiisu waa inuu isdhiibu waayahay uun yidhaahde waayahay buu leeyahay samicnaa waadacnaa kufraanaka rabbanaa wailayka almasiir baynu leenahay mu'miniinta miyir qabtaa waa caynka kuwa soo waalwaalanaya ama soo faydanayaana waxa ay leeyihiin talow dee casrigu waa caynkane qaanuunka caalamigii sidan mu ahayne talow gabadha iyo ninka maxaa sidaa loo yidhi maxay talow sidan u noqdeen maxay iyadu kan u noqon weyde ya oo aayaddaasi talow miyaanay ka hor imanayn waaqica adduunyada bal iyo baas ba adiga iskaa kaa hor yimid waxaa iska hor imanayaa ma jiree adaa iska hor yimi oo qofkiibaa silanaaday marka caqliga in naska lagu miisaamo waa qalad caqliga waxa hagaya naska iyo daliilka leanna nasku wuxuu ka yimi ilaahay abuuray caqliga ayuu ka yimi ilaahaasaa caqligii jahaynaya marka daliilka uu yimaado kolka dadka muminiinta ah waa samicnaa wa aacnaa dadka aan hagaagsanayna waxa weeye samicnaa wacasaynaa arinkooda wey waman yatabadel ilkufra biliimaan mawduuca ishaaraysa wey muxaadarada kusii xigta tan almuxaadaratu raabica uu ku xusay waxa weeye boqol iyo labiyo afartan aayaadka boqol iyo labiyo afartan xagga marka la eego matniga qur-aanka ama boqol iyo dhowr kolka safxad la eegayo qof kitaabka haysta boqol iyo toban meelaha maa suurat lbaqara wey boqol iyo labiyo afartan سيقول السفهاء وأشوفك بلويس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وحي آيات كان كورما يا قبلتي قبلة وبرقي هر النبي عليه الصلاة والسلام مركي ومدينته جي دوري الطبان بلاد وقلت كان يحقق قدس waqooyi muddo kadib baa dabeedna ilaahay uu faray inuu xaggan usoo jahaysto in xaggan uu soo jahaysto oo kacbadii berigii hore uu tukanayay uu iminka kusoo noqdo arrintaasi waxa ay ka keentay in warbaahintooda ay ka sii daayaan yuhuudda iyo mushrikiintii maka iyo munaafiqiintuba naxli iyo nashuushad ayay kasii daayeen warbaahinta naxligaasi waxa uu odhanayaa waa arrintii hore uu inaga sii jeedaye kol hadduu qibladeennii usoo jahaystay wuu iska iman kullu shay yarjic ilaa asli wuu iska soo noqon maxamed sidaa reer makaa isku qanciyey nimankii kale yuhuud ahana waxa ay leeyihiin waxaynu moodaynay inuu soo dhowiyo kol hadduu reerkoodii u jeestay arrin ma hayo nimankii kale munaafiqiinta ahana waxa ay leeyihiin bal garanay kuwa nool haddii ay xaggan isu soo jeesteena kuwii dhintay soo bilaa salaad ma aha ilaa meel aan la aqbalin bay u tukanayeen ilaan had iyo jeer warbaahintan la isticmaalayo iyo mass mediaha qalabkan la sii daynayo iyo warkan la isu dhiibayo wax dadka quluubtooda aafeeya ayaa in badan ka yimaadoon xaqaa'iq ahayn in la abuurayo loo loo kasayo intiiba ilaahay uu ka jawaabay jawaabtooduna aayaadkanay ku jirtaa qudusoo loo jahaysto iyo kacbadoo loo jahaysto arrintu maaha laakiin waa ilaahay oo la adeeco bari iyo galbeedba ilaahay baa leh halku ku amrunba amran halkaasi arrinkeedu wanaagsan yahay halku kuu diidaana meel calaamadsan ma aha meesha waa daacad unbaa laga eegaya ilaahay wuxuu kuleeya inu la shaqe kolba halkan kuu jaheeya un qaabil addoon waayahay laga waayey addoon noqon maayo alla wuxuu uhi sayaquulu waxay odhan doonaan asufahaau kuwii caqliga gaabnaayo min annaasi dadka ka mid ah maa wallaahum maxaa ka jeediyey nimankii maxamed la socday can qiblatihi maxaa ka jeediyey allatii qiblada oo kaanuu calayha ay u tukanayeen ar qudus bay u tukanayeen sanad iyo bare bal maxaa soo jeediyey saasay odhan doonaan qul waxaad tidhaahdaa lilaahi almashriqu waalmaqrib bari iyo galbeedba ilaahay baa iska leh yahdii man yashaau cidduu doono wuxuu u hagayaa ilaa siraatin mustaqiimin jid toosan wakadalika sidaasaanu jacalnaakum idinka dhignay dad yahow ummatan wasadan ummad dhexdhexaada ummad dhexdhexaadoo caadiliina baanu idinka dhignay haddaa islaamka tihiin litakuunuu si aa u noqotaan shuhadaaa cala annaas dadka kuwa markhaati ugu ah adduun iyo aakhiraba wayakuuna arasuulu calaykum shahiida nebi maxamedna dushiina markhaati buu ku noqon doonaa wamaa jacalnaa kamaanaan dhigin alqiblata alatii kunta calayha qibladii aada u tukanaysay oo qudus ahayd ka soo jeedinteedii kamaanaan dhigin ilaa linaclama si aan u ogaano un mooyaane man yatabicu arasuul ka nebi maxamed raacaya miman yanqalibu calaa caqibayhi cirbihiisa ka ka laabanaya si labadaasi ay u kala caddaadaan ka iska gaaloobaya ee gacansaydhaya iyo ka nebiga hooy odhanaya ee raacaya si ay u kala baxaan wa in kaanad qibladani waxay ahayd jeedintaasi la kabiiratan mid weyn way cuslaatay ilaa cala aladiina hada allah dadku ilaahay hanuuniyey mooyaane qofku ilaahay hanuuniyey waa heelan yahay wamaa kaana allahu rabbi mu ahaanin liyudiica iimaanakum ay salaatakum salaadiinii xaggaa u tukanayseen ama dadkiinii dhintay ay u tukanayeen taasi lumi mayse ogaada way qoranta ilahay agtiisa waa rikoor garaysantay taas ina allaha binnaasi lara'uufu raxiim ilaahay baa dadka aada ugu naxariista qad naraa waanu arkaynaa buu lahay taqaluba wajhika fi samaa wejigaaga aada xagga kore eegeegaysa nebi maxamedow adigoo waxyi sugaya iyo in lagu soo jeediyo kacbadii falanuwaliyannaka waxaanu kuu jeedin doonaa qiblatan tardaaha qibla aad ka raalli tahay ood jecesho kacbad ah fawalli wajhak wejigaaga usoo jeedi shadra almasjidi alxaraam masjidulxaraamka xaggiisa waxaysumaa kuntum meel kasta oo tihiin dadka muslimiinta ahow fawalluu wujuuhakum wejiyaashiina u jeediya shadra xagga kacbada beytkaa xaggiisa waina aladiina uutulkitaaba kuwa kitaabka la siiyey ee towraad iyo injiil haystaa layaclamuuna waxay garanayaanay og yihiin ay kutubtooda ka heleen annahu lxaqu min rabbihim xaq ilaahooda xaggiisa ka yimi inuu yahay towraad iyo injiiliba way sheegayeen rasuulkaasi inuu kolle xaggaa u jeedsanayo kolle xagga wama allaahu bigaafil ilaahay ma moogo oo kama war la-a camaa yacmaluuna waxay samaynayaan iyo aflagaadadooda walain atayta aladiina uutuulkitaab kuwii kitaabka la siiye haddaad ula timaado oo aada u keento bikulli aayati mucjiso kasta haddaad u keento maa tabicu qiblatak qibladaada ma raacayaanoo dad la maaraynaya maaha wamaa anta adiguna ma tihid bitaabicin qiblatahum qibladooda ma raacaysa oo dee ilaahay baad adeecaysa oo rabbi baad ka tala qaadanaysa wamaa bacduhum iyaga barhkoodna ma aha waa yuhuudiya nasaarada eh bitaabicin mid raacaya qiblata bacd qolada kale qibladooda oo qolana galbeed bay u tukataa qolana kaniisad faraara leh oo bari u jeeda walain itabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum rabitaankooda ilaan waa rabitaan un diin la-aantu eh min bacdi maa jaa-aka min alcilm cilmiga kuu yimid dabadii adigoo ilaahay cilmi ka helay haddaad cid kale daba dhigataad raacdo innaka idan la min aldaalimiin waxa aad ka mid tahay kuwa dulmi falayaasha ah way isku xidhan yihin dhowrkaa aayadood shanta aayadood ama afarta aayadood ayaa isku macno sheegaya oo qiblada ka wada hadlaya iyo bal mawaaqifta dadku sida ay kala noqotay sayaquul siinka iyo sawfa iyo waxaa lagu tilmaamaa min xuruufi tanfiis waa xuruufta dibdhiga sheegaysa mustaqbalka ka waramaysa marka iyada oo weli hadalkan aanay odhan laba jeedinin nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay warbixintan uu sii siiyey marka lagu jeediyo waxaasay odhan doonaan saasay yeeli doonaan saasay yeeli doonaan intii uu ilaahay ka sii warramay bay yidhaahdeen marka aayadda waxaa lagu tiriyaa min mucjizaati alqur'aan qur-aanka mucjisooyinkiisay ka mid tahay inuu kasii warramo waxaan waaqican adduunyada usoo bixinba ayuu kasii warramaa aliflaamim gulibat aruumu fi adna alard wahum min bacdi kalabihim sayaqlibuuna fii bidci siniin dhowr sano gudahood baa raggaa dowladdaa maanta laga adkaada ee adkaan doontaabaa ilahay muddaa ka dambaysa sagaal sano kadib ayaa qoladii ay rogatay adkaada waa mucjizaadka qur-aanka maxaa qibladoodii ka jeediyey ay u tukanayeen dee bari iyo galbeed ba ilaahay baale labadaba ilahay dhulkiisa lagu kala qabyaaladeyn kari maayo ummaddanuu ilaahay la hadlay nabiga adeecday calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahayba wuxuu ku sifeeyey wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan waa ummad dhexdhexaad oo caadiliina oo had iyo jeer wasadka waxaa cadaalad loogu fasirayaa aayad kalena way sheegaysaa suuratu nuun bay ku sugnayd baan filaya qaala awsatuhum qaal awsatuhum alam aqul lakum kii u dhaxeeyey macnaha kii u caqli badnaa waxaa jira laba arrimood oo adduunyadu ay ku dhaqan ku dhaqanto ima alifraatu wa ima atafriid xadgudub iyo gaboodfal qofku inuu diin ka dhigo waxaan diinahay iyo wixii diin ahaa inuu ka tago islaamku labadaas u dhexeeya dadka muslimiintii waa dad dhexdhexaada oo iyagu cadaaladda ku taagan macnaheedu waxa weeye dawada caalamka iyo cidda ummadda kala xukumaysa iyo cidda markhaatiga ah waa iyaga waa mushkilad dadkii wax qiimeyn lahaabay ahaayeene hadday iyagu aqbalaan in la qiimeeyo oo la qorsheeyo oo la qadimo la akhiro ummaddu dadkii ay martida iyo maganta uga ahayd inay cadaaladdan iyo dhexdhexaarnimadan iyo qiyamkan wanaagsan u fidiyaan baa iyaga ahaa hadday iyagii dabadhilif noqdaan oo atbaacay noqdaan hadday inkaari dhacday waa dhakhtarkiioo uu afduubay oo uu jahaynaya kii bukaanka ahaa bukaanka ahaa hadduu iminka dhakhtarku idhaahdo bukaanka dawadee doonaysaa in kuu qoraa ee islaanta la weydiiye taabalka war halkaa farmasiga intay taag istaagtaaday oo waxalla wixii ay magaceeda maqashay oo dhan bay u sheegi doontaa dee hadduu wada siiyo aanu u kala sheegin way dawakhi doontaa rubamaa inay ku silanaataa badan oo noocaas oo kale litakunuu shuhadaa cala annaas markhaatiyaalba idin dadka ku noqon aakhire wuu ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam ambiyada cidda u markhaati furaysa waa ummaddan adduunyadanna waa noocaas oo kale oo markuu nebigu leeyahy antum shuhadaau llahi fii ardi idinku markhaatiyaasha ilaahay ee dhulkan joogaa tihiin markuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa labadii jinaasadood ee arkuu leeyahy kana jannadu galaya kana naarta ee la yidhi maxaad ku kala qaaduuri dee tanna waa ammaanteen tanna waa eedayseen waa dadka wanaagsan ee caadiliinta ah markhaatigooda ayaa maaragtay la xisaabinaya laakiin dadka faasiqiinta ah iyo faajiriinta iyo mufsidiintu dee kooday ammaanayaan ka muminka ah ee dhintana way caayi doonaan haddaad iminka nin mujrim ahoo kaafir ahoo faasiqa aad tidhaahdo cid warbixintiisaan ka sugaya dee yuu ammaanaya dee gaalkiisa u ammaanaya marka kolkuu nebigu leeyahay markhaatigii dadkanaa tiin ilaahay dhulka markhaatiga uga ahaa waa dadka wanaagsan weeye caadiliinta ah وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ساسيت حكم كستو إلى هاي وكيانو عدة لك تلقى عضتي عدة كلا لك ليجي واتجابه قبل أن تجابه لاتين كشرنا واجب كلا نصاري حرام تلا إنو ديري تلو محييري دورا على متسؤال كاسا إنو يالو أما والله إنو صحي دورا أما والله إنو خلق وي وينتي قبلة ها مفارقة المألوف مشقة ayay idhahdaan fuqahadu haddii meel lala qabsado dadka kafujinteedu way adagtay wain kaanat la kabiiratan ilaa cala aladiina hada allah soo jeedintaas qof ilaahay uu hanuuniye mooye mid kale way ku adagtay qaar baaba diinta ka baxayba markiiba weli dee kol haddii islabarogani jiro na laguma hadleeyo laakiin asxaabtii nebigu ridwaan ullaahi calayhim iyaga oo tukanaya nin nebigii lasoo tukaday ayaa warbixin siiya wuxuu hi waryaalaheen war qudus baa imika ujeedaane waxaan la soo tukaday nebigii oo waa ka guur arrintaas waxaa loo tukanaya xaggii kacbadii anigu dee taasaan idin ogeysiiyey may odhan inaan sii hubinne arrinkani hubin buu u baahan yahay wunay kala jeesteen uun ninkii u dambeeyunbaa imaam noqday imaamkiina jamcu ku biiray ilaa cala aladiina hada allah qofku ilaahay hanuuniyaa uu heelan yahay jawaabteedii dadkii wix salaadiinii hore way burtay kuwii tukaday salaadoodii kuwii dhintay salaadoodu baatil bay ahayd jawaabteediina wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum weeyi iimaankiina ilaahay ma luminin iimaanka mufasiriinta qur-aanku waxa ay leeyihiin waa salaadii salaadiina ilaahay ma luminin salaadii baa iimaan lagu sheego dee ma iimaan baa ka horeeya salaad ha qofka kol haddaan ma tukada uu yahay iyo ma weysayste dee siduu iimaan u yeelan doona ashahaada iyo iimaan wuu iska odhanayaa midda kale waxa ay ka koobantahy salaadda wax iimaanku ku kobcayo ayay ka koobantahy salaada ilaahayba waa kaa ku sifeeye salaadii iimaan baa lagu sifeeyey qaybtan dambe ilaahay uhi wejigaaga waan arkaa gadgadoonka uu samada u gadoomayo waxyii buu nebigu filayay wuxuu jeclaa halkii waxyiga loogu bilaabay halkii aabbihii ibraahim uu tukanayay halkii isagu uu ku dhashay halkii dadkan taageerayaashiisa ahi ay kala yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam halkii loo xajayey halka intaasoo miisaad iyo dheeraadale inuu tukadaa buu jeclaa kuwii uu daais lahaa way soo dhowaanayaana yuhuudda qibladooda markaad u tukato way soo dhawaanayna soo dhawaan waaye dabeetana wuxuu jeclaa inuu ilaahay xaggaa u jeediyo ilaahay baaba u aqbalayba falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha wejigaaga u jeedi idinkuna wejigiina u jeediya yuhuudina way garanaysaa taa nimankana qancin maysid haddaad mucjiso kasta u keento adiguna raaci maysid oo daba socod mayhida nin lagu daydaa tahay walain itabacta ahwaahum min bacdi maa ja'aka min alcilmi inaka idan la min alaalimiin wuxuuna inuu gudbi lahaynuun dee sheekhu siyaabo dhowr uga hadlaya taxliilka lafdigaadaa iska daalacan kara sabab nusuulka iyo macnaha ijmaaligaa wujuuha alqiraaat ama inta siyooda loo akriya aayaadka waad eegi kartaa laakiin ladaaifka iyo axkaamta unbaa maaragtay u badan balse axkaamta aynu u gudubno xukumka u horeeya masjidulxaraamkan ilaahay uhi xaggiisa u jeedsada muxuu noqonaya ma lmuraad bilmasjid alxaraam culimadu way qaarba waxbay ku fasireen inagoo soo dhoweyn doona qaar waxay leeyihiin waa kacbada markan ilaahay uu leeyahay ka ujeediya wejigiina halka la leeyahay waa kacbada tawali wajhaka shatr almasjid alxaraam waa kacbada qayb kale waxa ay leeyihiin me waa masaajidka o dhan malaha waa aragteen oo iminka dee berigii hore waxaan jiri jirinoo de iminka muraayadan laga eegayo tvgabaa jire masjidka iyo kacbadu dee way kala duwan kacbadu waa intan xariirta madoobi saaranta iyo masjidkuna waa kan mudawarka ah ee ku wareegsan marka masaajidka oo dhan oo la qaabilo ayaa ah bay yidhahdeen halkan laleeyahay ujeedsada waayo nebigu wuxu uhi salaatun fii masjidi haada khayru min alfi salaatin fii ma siwaahu ila masjid araam ila almasjid alxaraam masjid lxaraam markuu nebigu sheegay kacbada muu sheegin laakiin masjidkaas sheegay qolyaha qaarkood waxay leeyiin waa maka halkan la leeyahay ujeedsada subxaana aladi asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa halkuu nebiga laga dheelmiyey min almasjid alxaraam baa ilahay wy dee dabcan makana way ahayd oo muhaani inantii almaadeerkahan gurigeena ayay ahayd xaramkana lagu fasir culamada qaarkoodna xaramkay ku fasireen inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim hada masjidulxaraam iyay usoo dhawaanin maka waa xaramka un wey xaramka o dhan baa ila ka xaraama inay soo galaan marka cumuuman lagu soo dhawaado aqwaashaas iyada ah waxa ay noqonaysaa uun halka loo jeesanaya inay tahay kacbada alkacbatu almusharaf laakiin dadkiibaa kala duwan oo qofku iyadiibu arkaya qofna iyada ma arkaya masaajidku arkaya qofna labada midnaba ma arkaya caalamka kale u jooga marka qofka kacbada arkaya intan madooba masaajidka dhexdiisa ku jiraa iyada ha u tukado laazim yataakad min atawajuhi ila alkacba kacbada inuu qaabilayo waa inuu hubsadaa oo markaad had iyo jeer xajka tagta iyo cumrada iyo dadku way taxmad badan yihiin oo dee waxa laga yaabaa inay dhan kuu duwaane kolley marmarkana way ku yar hagaajiyaan si mudawara oo wareegsan bay u sameeyaan waa inuu qofku eegtaa kacbadas oo qaabilaanu hareer marin hadduu qofku maka joogana masaajidkuna ha u tukado hadduu caalamka joogana de ha u tukado un kolba jihada ay ka xigta kacbada qowlka markaa dhexdhexayn karaa waa kaas wey waxa kale oo nasku uu tilmaamay sida aada arkaysa fawalli wajhaka wejigaaga baa layihi ilaahay baa tilmaamay wejiga kolkaa dee haddii uu qofku ag taagan yahay kacbada wejiga ha u jeediyo ha eego laakiin hadduu ka durugsan yahay meesha uu ku sujuudayaabuu eegi doonaa sidaasa axaadiis badaned ee kaga sugan calayhi salaatu wasalaam xukunka kale ay culimmadu isweydiiyaan waxa weeye midaan malaha imika iskaba suuragal ahayn berigii hore suuragal noqon karayo ahaa hal tasixu salaatu fawqa dahri lkacba kacbada dusheeda salaadu ma ku ansaxaysa imika cidina ma gasho dee fuulid iska daa dhakadeeda la fuulana marmar un bay waktiga xajka malaa u furaan safiirada caalam caalamulislaami wixii meesha ka jooga iyo qunsuliyadahooday mar u furaan oo iyagiiyo boqortooyadu ay yaro galaan laakiin dadka kale de way ka qufuleen si arrin noqdayba marka bal ka waran dusheeda qofka fuula maxaa arrinkiisu noqonaya ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso culimadu waxay u badan yihin ma ansaxayso dee meeshii loo tukanayayba tigtu uga baxay waa cala alhawaa waa salaatun cala alhawaa qowl cajiiba bay leeyihiin ilaan raggu had iyo jeer marka uu fikirayo waa kala duwan tahay maskaxdii sida muuqaalkiisuu kala duwan yahay nimankaa xanafiyada ayaa qowl bay soo jeediyeen ah inay salaada ku ansaxayso dhakadeeda oo waxay leeyihin markeeda horeba qiblo waxaa la yidhaah bay yidhaha min dhulka laga bilaabo ilaa daruuraha ayaa qiblo ahayd bay yidhaha waajaaza alxanafiyatu asalaata fawqaha maca alkaraahati lima fi listiclaali calayha إلا أن الصلاة تصح بناء على مذهبهم من أن القبلة هي الجهة من قرار الأرض إلى عنان السماء وقفكم مركو هل كان كتشي سنة مع هودا قبلة وضع إليه نرد إلى جهة سنبوشي سنة واي هل كان وقفكو إيجا ينصى حسني إن ما ركتاي سيعان تهاي كنا دانو كعبد إياك جوغين إنو إيجا أميشو كسجودي تأسين عاوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته